بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فالاسم اسمك يعرف هو اسمك وحا لغو قرنيا بالإسناد تيرين ilayhi isimka xaggiisii wax loo tiiriyo iyo wa bilkhafdi khafdo ayaa lagu garanayaa iyo wa bitanwiini tanwiin ayaa lagu garanayaa iyo wa bidukhuuli lalifi alif iyo wallaami laam galitaankoodii ayaa lagu garanaa iyo wa xuruufi lkhafdi hoos dhigii xuruuftiisii ayaa lagu garanaa waxaan kusoo dhex jirnay baabulkalaam waxaan soo qaadanay afar arrimood kalaam maxaa la yidhaahdaa nuuxaadda agtoodii xaggee iskaga imaanayaa kelimo maxaa la yidhaahdaa megay u qiibsantaa intaasaa soo qaadanay kelimada ayaa nooga dambeysay waxyaabaha ay u qiibsamayso waxay u qiibsamaysay saddex shay saddexdaas waxay ahaayeen isim iyo ficil iyo xaraf jaa-a limacnan haddaba marka afar saddexdaasi qiibood oo kelimada aqsaamteedii ah ayaa mid kasta gaarkiisii wixii lagu garan lahaa ayuu rabaa inuu sheego musanifku wuxuu dhahay falismu buu ku bilaabay ee meeshaani isimka markii la joogo waxaan kaga hadlaynaa shan arrimood hore inaan u soo qaadanay min baabi lmuraajac ahaan ay noqonayaan in sha allahu tacaala fawaaidii ajruumigaan kusoo qaadanay shantii ayaa sii muraajacaynaynaa waxaan kaga hadlaynaa dhahnay al-ismu markii la joogo shan arrimood arrinkii koowaad isim maxaa la yidhaahdaa luqatan waistilaaxan arrinkii labaad isim xaggee laga keenay laga soo ishtiqaaqay arrinkii saddexaad isimka meegay u qiibsamayaa arrinka afraad isimka xukunkiisii muxuu yahay arrinkii shanaad calaamooyinkiisii meego waaye intaasi ayaa lagaga hadlaa markii la joogo isimka kelimada oo isimka ah markii la joogo intaasaa lagaga hadlaa horeyna fawaa'ideeda ayaan usoo qaadanay haddaba musanifku raxmatullaahi calayhi shantaasi hal ka mid ah ayuu sheegay oo keli ah halkaasiina waxaa waaye calaamaadkiisii haddaba isim maxaa la yidhaahdaa markii la yidhaahdo luqatan waa maa dalla calaa musamaahu qorad imubaa qoritaan uma baahne waa hore u soo marnay maa kii waaye dalla huwa maaga tusiyey muxuu tusiyey calaa musamaahu isimkaas kan lagu magacaawaayo kii ku tusiyey waa isimkii waa magaca soo maaha yuu yaa magac u yahay kii asiga lagu magacaabay daata ayuu magac u yahay soo maha daata ayuu magac u yahay markii isimku wuxuu ku tusinayaa daato ama shaksi qof ama shay ayuu ku tusinayaa luqatan hee saasaa loo yaqaanaa luqatan maxaa laga wadaa cinda culamaa'i alluqa waayahay luqatan ism waxaa la dhahaan dhahnay maa dalla calaa musamaahu kii tusiyey musamihiisii ayaa ism la yidhaahdaa musamaha magacan shayga lagu magacaabay ayaa la yidhaahdaa oo markii asaga la loo la sheego qofka lagu sheegaayo magacaas inuu leeyahay hee kii ku tusiyeyaa la yidhaahdaa wasilaaxanna ism waxaa la yidhaahdaa kalimatun dallat calaa macnan fii nafsiha walam taqtarin biaxad اlasminati اhalaaثati wadcan ism waxaa la yidhahdaa aan soo marnay kalimatun waa kalimo ilan isaga kelimada waxyaabaha u qiibsamaysa saddexay ahayn soo maahan ism marka kelimo yahay mi maaha waa kelima ficilna waa kelima xarfun lima jaa limacnana waa kelima idan ism waxaa la yidhahdaa isdilaax isdilaaxan markii leenahay maxaa noola jeednaa nuxaada naxwoolayd wixii u taqaano waay ism marka isdilaaxan waxaa la yidhaahdaa kalimatun waa kalimod kelimid waay kelimadaasoo hee dallad tusiisay waa kelima tusiisay maxay tusiin maxay tusiisay calaa macnan macno dushiisii kelimo o tusiisay macno macno la-aan ma aha isim macno la-aan ah ma jiro calaa macnan dallad calaa macnan markiu leeyahay hal shay uu iska saarayaa maxaa waaya shaygaasi xarafkii wa fii nafsiha naf ahaanteedii macno u tusiisay dallad calaa macnan fii nafsiha wuxuu saarayaa xarafkii u saarayaa waa kelima dallad tusiisay calaa macnan macno dushiisii tusiisay fii nafsihaa nafteedii dhexdeediiba ku tusiisay waay markii lagu dhawaaqaayo wax kale markii loo keeno macno lagama faa'iidaysanayo oo keligiisaaba isku filino macno tusinaba ma jiro haddaba isim og macno la-aan ah maba jiriba keyrkiisiina macno inuu ku tusiyo uma baahno oo keligiisa naf ahaantiisii ayaaba hee macno tusinaya laga wadaa harafkii uska saaraa marka calaa macnan fii nafsiha walam taqtarin aan la xiriirsanin yaa waaye kelimidii waay walam taqtarin aan la hiya waay walam taqtarin hiya kelimada aan la xiriirsanin biaxadi alsminati zamanadii midkood zamanadaasoo athalaathati saddexda ahayd almaadi walxaal walmustaqbal wax horey lasoo dhaafay macnaheeda lagama fahamaayo wax hadda la joogo macnaheedana lagama fahamaayo wax hadda kadib dhacaya macnaheedana lagama fahamaayo macno horey la xidhiiro lagama dareemo macno hadda la joogo lagama faa'iidaysto macno hadda kadib dhacayo lagama faa'iidaysto saddexdii zaman aan la xidhiirsanin marba wadcan xagga dejiinta waay asalkeeda kelimadan markii la dejiyey looma dejinin inay tusiiso macno horey u dhacay inay tusiiso zaman hadda kadib dhaca wax hadda kadib dhacay inay tusiiso wax markaas dhacay looma dejinin markii horeba wadcan laabudda in lagu daro waay wadcan waxaa looga darayaa hee laba arrimood laba arrimood waxaa looga darayaa si isimka faacil ama isimka wasfigaa si u soo galo maraha qaar zaman la xidhiirsanaayo qariino darteeda ayaa ka saartay ama tusiisay in macna horey u dhacay ama haddii kadib dhacay ama markaas dhacayo inuu tusiiyo isimkaasi wasfiga ah isimka faaciliyo isimka mafcuuliyo wix lamidka ah si u soo galo asal ahaan intaasuu qaba asaga laakiin qariino ayaa ka saartay oo waxyaaba laga yaaba inuu tusiyo horey u dhacay ama hadda dhacayo ama hadda kadib dhacayo markaas mar kale gaari doono insha allah iyo si loo saaro ficil oo aan tusinaynin zaman axad alazmina athalaatha marna aan tusinaynin sida nicma iyo bisa iyo wixii la midka ilaysa nicma iyo bisa ilaysa kalimaadkaas maxaa waaye soo saxiiqa waa ficil ficil hadday yihiinna zaman ma tusinayaan maya waxa tusinayaan zaman ma laha zaman ma tusinayaan nicma zaman ma tusinayso bi'sana zaman ma tusinayso laysana zaman ma tusinayso taasna si loo saaro asmaadii oo asaafta ahayd wasfiga ahaydayna si usoo gasho afcaashaanana si ay u saarto darteeda wadcan ayaa lagu darayaa kaas marka waxaan kaga hadalnay qeybtii koowaad isim maxaa la yidhahdaa luqatan wastilaaxan horeyna waan usoo marnay labo arrintii labaad isim xaggee laga keenay ishtiqaaqiisii ayaa laga hadlaa isim xaggee laga keenay oo ishtiqaaqiisii xaggee laga soo dhambashay ayaa laga hadlaa isimka meesha laga soo dhambashay hee waxaa ku jirto laba qool laba qool ayaa ku jirta qool wuxuu odhanayaa waxaa laga soo dhambashay min ah asumuwi min asumuwiya laga keenay sumuwn maxaa laga wadaa waa holculuw sareen meel sare ayaa laga keenay yaa qaba qoolkaasi basriyiin waa naqaanaa soo maha waa awalu madarasatin naxwiya soo marnay waay hadda kadib basriini kuufiyiin hee kama wareerayn waa dhaqaana soo maan sidaasi waay idan basriina saasay qabaan qowlka labaadna waxaa waaye waxaa laga keenay min asimati simana maxaa waaye wahiya alcalaama waay waa calaamo qowlkaasina yaa qabay kuufiyiinta yaa qabaan kuufiyadiin maxaa laga wadaa madarasadii labaad hee madaarisidii naxwada ka mid a waay kamaa qaala bacduhum dhe intaasa ma soo qorin waa khilaafkaas tilmaamaysa hal beyt shicir ah kamaa qaala bacduhum kamaa qaala bacduhum waishtaqa lisma min sama albasriyu waishtaqahu min wasama alkuufiyu waishtaqa allisma min sama albasriyu واشتقه من وسم الكوفي واشتق الاسم من سما البصري واشتقه من وسم الكوفي والمذهب المقدم الجلي بضع صب والمذهب المقدم الجلي والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي دليله الأسماء والسمي دليله الأسماء والسمي كما قال بعضهم سد أي دهين أما أدهي قاركودي بعض النحات و... واشتق وصوت نمبشي الاسم اسمك من سما سما حق إذا يكسر نمبشي البصري متك بصري لونس بيه ishtaqa faacilkeeda wa albasriyu wa washtaqa waa soo dhambashay allisma isimkii min samaa samaa xaggeeda ayuu ka soo dhambashay albasriyu ninka basri loo nisbeeyey qof allaale qofkii basriga isimka hagee ka soo dhambashay samaa sumawi waay washtaqa wuxuu ka soo dhambashay hu isimkii min wasama wasama xaggeeda ayuu ka soo dhambashay alkuufiyu ninka kuufigii loo nisbeeyeyn asagana kuufigin wuxuu ka soo dhambashay hee wasama wasamana maxaa laga wadaa min asimati aan dhahnay waay waa calaamo wasama waa calaamadeeyey macnaheeda calaamad waay walmadhabu madhabka almuqadamu hee la horumariyay aljaliyu kaas ayaa jeliga ah midka oo jeliga daahirka ah oo raajaxga ah saas way daliiluhu madhabkaas daliilkiisiina waxaa waaye alasmaau wasumayu way alasmaau asma way ayaa u daliil ah iyo wasumayu sumaya ayaa u daliil ah maxaa laga wadaa ism mufrad waay markii la jamcinayo maxaa lagu jamcinaa asmaa taasaas tusinaysa in laga keenay hee min asumawi waay wasumayun maxaa laga wadaa isimka markii la tasqiiriyo maxaa lagu tasqiirinayaa sumay wa ismun sumayun wa ism yarow wa waa tashiir taasna marka waxay daliil labaad u tahay in isimka laga soo qaatay laga ishtiqaaqay hee min asumuwi marka madhabka oo muqadamka al horumarinaya oo jeliga ah waxaa waaye waa kan basriyiintu way sidaas ayaa ula jeedaa waayahay marka isimkana khilaafkiisii meesha laga soo dhambashay waa ogaanay meesha raajaxsanna min asumuwi inay tahay waan ogaanay laba way saddex aqsaamu lismi isimka waxyaabaha u qiybsamaayo waay isimka waxyaabaha u qiybsamaayo isimka wuxuu u qiybsamayaa saddex mudhar iyo mubham iyo mudmar waay saddexdaas u qiybsamaa kama badna isim intaas ka badan maba noqon karoba imaa inuu yahay isimka mudhar mid la muujiyay oo calaamadiisii muuqato daahir ay tahay isimnimadiisii muuqato iyo mubham inuu yahay hoogaho qarsoon yahay hee banaanka aan oolin labo saddex waa inuu yahay mudmar mid la qariyay la idmaariyey saddexdaasi ayuu u qiybsamaa isim haddaad aragto asalkiisii waa saddexdaa afar xukmu lismi isimka xukunkiisii ayaa laga hadlaa isimka xukunkiisii waxaa waaye waa alicraabu in la icraabaayo mucrabu yahay ayaa u asal ah wamaa jaa minhu mabniyan fa huwa calaa khilaafi alasli yusalu can sababihiya soo marnay isim haddaad aragto waxa u asal ah hee mucrab inuu yahay icraab ee asal u yahay xukmulismi maxaa waaye waa mucrabnimo mucrab haddii la arko waxa icraabkaasi mucrabnimadaasi khilaafsan waa la isweydiinayaa lima buniya ayaa la dhahaa waana imaan doontaa maxaa loo bineeyey isim naabl waxaa laisku ogaa in mucrab yahay kaasi ayaa asal oo ah idan isimka waa mucrab isimka xukunkiisii waa mucrab waayahay shan tan ugu dambe waaye calaamaadkiisii waaye calaamaadkiisii meego waaye shan waaye shanna meeshaasi kuwii musanifka sheegay intaas way fiiri markantii ayaa dabagelaynaah wuxuu dhahay musanifku raxmat ullahi calayhi faalismu isimkii yucrafu faalismu markii lagu dhawaaqaayo hamsadu waa hamsatul wasli falismu hadhihin waa laxni falismu dhe isku qabo laamka iyo siimka ama siinka isku qabo falismu waay waayahay calaamaadkan maxaan dhahnay waa shan calaamadood isimka calaamooyinkiisii meega way meeshan markii la joogo waxaan leenahay shan calaamo uu leeyahay shan calaamo ayuu leeyahay shantaasi calaamo labay u qiybsama marka hore hal mar is raacinayna insha allah calaamooyinkiisii waa shan shantaasi calaamo waxay u qeybsamaan labo marka hore kow calaamo oo macnawi ah iyo calaamo oo xisi ah labadaasi ayay u qeybsamaan calaamooyinka shanta ah calaamo oo macnawi ah aan la arkaynin oo laska niyeysanayo inaad tahay niida ka xukumayso laakiin wax aad ku muuqdo aada ku garanayso oo daahira aan lahayn xisi ah iyo calaamo oo xisi ah muuqdo aada arkayso aada u jeedo labadaas ay u qaybsamaan calaamada macnawiga waa hal hashaasina waa midda koowaad bilisnaadi ilayhi waay waa bilisnaadi ilayhi waa calaama macnawiya ma aha xisi waa macnawi wa hiya anfacu calaamaat ismi calaamaat lismi yaa layihahdaa waana calaamaadka isimka tan ugu dheef badan waay wa hiya anfacu calaamaat lismi isimka calaamooyinkiisii mid ugu dheef badan waay anta kale afarta kale waa calaama xisiya waaye calaamo xisiya muuqato loo jeedo waaye meesha ay gasho wixii meesha isimka galayso la arkayo loo jeedo waa tanba khafd ayaa saaran tanwiin ayaa saaran al ayaa ku jirta xuruufulkhafdi waa tana wax muuqdo indhaha la saarayo waaye inta kale xisiyaa la yidhahdaa calaamaadka xisiga ah haddana labay u qaybsamaan ayagana calaamaadka xisiga afarta ah laba ay u qaybsamaan qayb isimka aakhirka ka gasho iyo qayb isimka awalka ka gasho waay wixii aan naqaanay lay kala dhegdhegayna wax cusub maaya afarta xisiga waxaan dhahnay waxay u qaybsamaan labo qayb isimka aakhirka ka gasho waa labada hore bilkhafdi watanwiin iyo qayb isimka awalka ka gasho al iyo xuruuf lkhafdi waay intaa ayaa khulaaso ahaan u qaadanay fiiri marka wuxuu leeyahay musanifku raxmatullaahi calayhi falismu isimkii isimkan ism cusub miya mas isimkii lasoo maray waay kii lasoo maray kii yaa la dhahaa markiida falismu isimkii hee yucrafu huwa isimkii waa la aqoonsanayaa bil- bilisnaadi tiiriin ayaa lagu aqoonsanaa ilayhi isimka xaggiis wax loo tiiriyo isimka waxaa lagu garanaa inuu isim yahay isimka inuu isim yahay waxaa lagu garanaa in xaggiisii wax loo tiiriyo xaggiisa wax loo tiirina wax allaalo wixii xaggoodii wax loo tiiriyo ficilna ma aha xarafna ma aha waa ism tusaale ahaan haddii aada dhahdo qumtu waan istaagay ism ku jiraa aawa ismka ta'da waay intaadaan ism ay tahay saa ku ognahay alkuma jirto mana geli kartaba tanwiin kuma jirto mana geli kartib mana hoos dhigna xuruuf alkhafdina kuma jirto see ku garanaynaa tiiriinta oo ayada xaggeeda wax loo tiiriyey aa wax la tiiriyey istaagaani yaa sameeyey oo loo tiirinaa ta'daana loo tiirinaa idan ism waay qaama zaydun ayaa dhahday macneed maxaa waaye zayd ayaa istaagay zaydun maxaa waaye waa ism see ku garatay tanwiin waa ku jirta laakiin maxaa kale lagu garanaa calaamo kale isnaad ilayhiyaa ku jira maxaa dhacay he qiyaamkan yaa sameeyey yaa loo tiirina loo nisbaynayaa zayd waay wax allaalo wixii xaggoodii wax loo tiirinaayo loo nisbaynaayo waxaan leenahay ism waay waxaas ha ka shakinin xaggii asaga ayaa xaggiis wax loo tiirinayaa waxaan hebel ayaa sameeyey hebel ayaa iskale hebel ayaa dhahay waxyaabahaas wax la dhahay dhan waxnoo loo kan loo nisbaynaaye waa ism mar walbo ha ka shakinin ficil wax looma tiirinayo xarafna wax looma tiirinayo mar walbo kan wax loo tiirinaayo waa ism haddii aad aragtay shay wax loo tiirinayna shaygaasi waa ism intaas mase garanay sidaas falismu isimkii yucrafu huwa isimkii waxaa lagu garanayaa inuu isim yahay bilisnaadi tiiriin ayaa lagu garanayaa ilayhi ilalismi isimka xaggiis wax loo tiiriyo waan waxaan dhahnay wahiya anfacu calaamaati lismi waay midda labaad wa bilkhafdi ayaa lagu garana waay calaamadii labaad waay wa bilkhafdi khafd ayaa lagu garanayaa alkhafduna waxaa waaye alkasratu wamaa naaba canha waay khafdan lagu garana markii la leeyahay waxaa laga wadaa kasre iyo wixii kasre naa'ib ka noqonayay kasre saddexdii boos ay degaysay alkasra markii la leeyahay waxaa soo galayaa saddexdii boos ayada degaysay wamanaaba canhana labay way ahaayeen soo maahan ya-da saddexdii boos ay degaysay fatxada labadii boos ay degaysay intaba way soo hoos galayaan kulligoodu waa khafdisan yihiin isim waay intaas waa soo galayaan alkasratu wamanaba canha ayaa laga wadaa khafdi markii la yidhaahdo saddexdii boosoo kasrada degaysay saddexdii booso iyo oo ya-da degaysay labadii boosoo fatxada degaysay intaasi kulligoodu waa khafdiyaysan yihiine wixii intaasay galaan waxaan leenahay ism waay hakay shakiinin wa bilkhafdina madhabul kuufiyiin way khafdiga ama basriyiintu waxay u yaqaanaan waxay dhahayaan biljari wa biljari ayay dhahayaan ayaga waana isku mid jar iyo khafdi laakiin labadaas ay erey ayay isticmaalaan khafd haddaad aragto waxa isticmaalaya madhabiyiin ee kuufiyiintu waay jar haddaad aragtana waxaa iska leh basriyiintu waay wa bilkhafdi khafda ayaa lagu garanayaa oo ah addamatu wamanaama canha wa bitanwiini iyo tanwiina lagu garanaa maxaa dhahay addaman ma dhahay ha alkasratu wamanaama canha waay waa carabka wa bilkhafdi marki la yihahdo waxaa soo galay addam alkasratu wamanaama canha saxiix iyo wa bitanwiini tanwiina lagu garanaa calaamada saddexaad waay haddaba marka khafdigan lagu garana markii la dhahay wax allaale wixii khafdiisan haddaad aragto waxaad leedahay waxaan dhahanay bilkhafdi markii la yidhaahdo wax allaalo wixii khafdiisan haddaad aragto waxaad leedahay ism ficil ma aha xaraf ma aha maxaa yeelay ficil lama khafdiyo weligaada ha ku daalin xarafna lama khafdiyo weligaada ha ku daalin haddaad aragto kelimo allaala kelimadii khafdo ku jiro waxaad leedahay ism way wa calaamat lismi sumadii lagu garanayo ism way iyo wa bitanwiini tanwiin ayaa lagu garana waay waxaa lagu garanayaa hee ism inuu ism yahay tanwiin ayaa lagu garana waay atanwiinu luqatan dhe bal wax yar atanwiinu luqatan التصويت التنوين لغة التصويت ta iyo saad iyo waaw iyo ya iyo ta maftuuxa ta dheer التنوين لغة التصويت ومنه قولهم نون الطائر إذا صوت ومنه قولهم إذا نون الطائر نون الطائر إذا صوت ومنه قولهم نون الطائر إذا صوت واصطلاحا واصطلاحا واصطلاحا نون زائدة نون زائدة نون زائدة ساكنة ساكنة ساكنة تلحق آخر الاسم تلحق آخر الاسم تلحق آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط والوقف وتفارقه في الخط والوقف لغير التوكيد وتفارقه في الخط والوقف لغير التوكيد والتنوين الخاص بالاسم أربعة أقسام والتنوين الخاص بالاسم أربعة أقسام كأنت فضضية والتنوين الخاص بالاسم أربعة أقسام كو تنوين التمكين تنوين التمكين تنوين التمكين وهو اللاحق للأسماء المعربة وهو اللاحق للأسماء المعربة وهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل كزيد ورجل كزيد warajulin ilaa jamca almu'anath asaalim kamuslimaatin naxwu muslimaatin ilaa jamca almu'anath asaalim naxwu muslimaatin ilaa jamca almu'anath asaalim naxwu muslimaatin labo وتنوين التنكير وتنوين التنكير وتنوين التنكير وتنوين التنكير وهو اللاحق للأسماء المبنية وهو اللاحق للأسماء المبنية وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها فرقا بين معرفتها ونكرتها فرقا بين معرفتها ونكرتها نحو مررت بسيبويه نحو مررت بسيبويه وبسيبويه آخر وبسيبويه آخر وبسيبويه آخر سدح وتنوين المقابلة وتنوين المقابلة وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات نحو مسلمات أفر وتنوين العوض وتنوين العوض وتنوين العوض وتنوين العوض وهو على ثلاثة أقسام وهو على ثلاثة أقسام وهو على ثلاثة أقسام عوض عن جمله عوض عن جملة عوض عن جملة وعوض عن اسم وعوض عن اسم وعوض عن اسم وعوض عن حرف وعوض عن حرف وعوض عن حرف فهذه الأربعة فهذه الأربعة فهذه الأربعة تكون من خواص الاسم تكون من خواص الاسم تكون من خواص الاسم وأما بقية أقسام التنوين وأما بقية أقسام التنوين وأما بقية أقسام التنوين فلا تختص بالاسم بل تكون أيضا في الفعل والحرف وأما بقية أقسام التنوين فلا تختص بالاسم بل تكون أيضا في الفعل والحرف فلا تختص بالاسم بل تكون أيضا في الفعل والحرف وهي ستة أقسام وهي ستة أقسام وهي ستة أقسام وهي ستة أقسام وهي واحدة عني التنوين لغة تنوين وها قريب meel marba idinku dambaysaya waayahay marmar baa lagu tuura insha allah atanwiinu tanwiin luqatan luqa ahaan waxay laba kitaabaan soo dhammaynaye mana soo barnin hadda baranayna maanta kii saddexdaa ku baranayna insha allah atanwiinu tanwiin luqatan luqa ahaan waxaa la yidhaahdaa ataswiitu soodayn way sood way soodayn ataswiitu soodayn way taswiit maaga waa masder soo maa soodayn way ataswiitu soodayn ayaa la yidhaahdaa wa minhu taswiitka xaggiisa ayuu ka mid ahaa ayuu ka ahaaday ama tanwiinka xaggiisa taswiitka xaggiisa ka ahaaday dheh qowluhum carabtii qowlkood nawana waa soodeeyey addaa'iru shimbarkii shimbarkii waa soodeeyey waa dhawaaqay waay idaa sawata markii uu soodeeyo ayaa nawana daa'iru ay dhihi jireen carabta meesha laga keenay luqatan wasilaaxan istilaax ahaana nuunun waa nuun tanwiinta waa nuun nuuntaas oo zaa'idatun dheeri ah dheeri haggay ka tahay kelimada hee dheeri ay ka tahay kelimada la qoraayo hee ama lagu dhawaaqaayo dheeri ay ka tahay zaa'idatun dheeri ah nuuntaasoo saakinatun reeban haddana aan xarakaysnayn hoos dhig ma laha koor dhig ma laha god ma laha saakino way way reeban tahay nuuntaasoo talxaqu xeleelayso aakhira lismi isimka gadaashiisii hor kama gasho dhexda kama gasho aakhirkay ka gashaa aakhira lismi fi lafdi dhawaaga dhexdiisii wa tufaariqu way faaruqaysaa hu isimkii ay faaruqda markii lagu dhawaaqaayo aakhirka isimkay gashaa marka horta wa tufaariqu way faaruqaysaa hu isimkii ay faaruqdaa xaggay ku faaruqdaa fil khati qoraalka markii la qoraayo lama qoraayo ayada lama qoraayo iyo walwaqfi ku istaagidda markii lagu istaagaayana hee way faaruqaysaa markii kelimaadka aakharkoodi waqfi lagu samaynaya haddii tanwiin ay saaran tahay ma lagu dhawaaqa ma jirto way faaruqaysa markaasi markii la qoraayana lama qoraayo markii waqf lagu samaynaayana kelimka kelimadaas isimkaasi hee laguma dhawaaqaayo ee lama lama sheegaayo waay ee waa faaruqaysaa ligayri tawkiidi laakiin tawkiidna aan ahayn nuuntaasi nuuna tawkiidina ma aha ligayri tawkiid waxaa laga wadaa nuuna tawkiidina aan ahayn way nuunta ma aha nuuna tawkiidin ma ahna nuuna tawkiidina ee aan ahayn marka nuuntaasi ayaa la yidhahdaa tanwiin ma aha lama shaqalka laba koordhig iyo laba hoosdhig iyo laba god laba godka ma aha tanwiin laakiin kuwaasi laba shaqalkaas waxay calaam u yihiin tanwiintaas way labadaasi laba shaqalkaasi ma aha tanwiin hee tanwiinta ay calaamo u yihiin in meesha tanwiin ku jirto ayay tusinayaan maano sidaasa laga wadaa hadda waan dhahnay wa tanwiinu isimka marka tanwiintan hadda la sheegay markii aan garanay macnaheedii iyo taxriifkeedii tanwiinta isimka calaamo u noqonaysa la leeyahay hee tanwiin dhaan miya amase wax gaara waay ti uu rabaa inuu baraarujiyo watanwiinu tanwiinkii alkhaasu oo khaaska ku ahaa bilismi isimka khaaska ku ahaa arbacatu aqsaamin afar qeybood waay afar qeybood waay tanwiinta isimka khaas ku ah oo in calaamadda isimka ay ka mid tahay lagu ogaanayo waa afar qeybood bes ee afartaasa laisku waafaqsan yahay waxa laisku waafaqsan yahay muttafaq ah oo afartaas haye maxay yihiin kow tanwiinu tamkiini tamkiinka i tanwiintiisi magacaasay leedahay tanwiinu tamkiina la yihahdaa tamkiin maxaa laga wadaa waa ogaan doonaa mar kale wa huwa tanwiinkaasi allaaxiqu waa midka galaayo lil asmaai asmaada xeleelayo oo galaayo asmaadaasoo almucrabati la icraabaayo asmaada mucrabka ah midka galaayo la yihahdaa sida ka zaydin warajulin oo kale ilaa jamc almu'anas asaalim maahane kaas ayaa laga soo reebayaa naw muslimaatin jamcu saalim hee ayaa laga soo reebaya asmaada oo kan galaayo tanwiinka oo tamkiinka a galaayo asmaada mucrabka waay laakiin waxaa laga soo reebaya asmaada mucrabka ah jam mu'anas asaalim asiga tanwiinkiisii tanwiinu tamkiin lama dhahayo waa tanwiinta kale soo socda waay labo wa tanwiinu tankiiri tankiirkii tanwiintiisii waay nakirayntii nakiradii tanwiinteedii waay wa huwa tanwiinu tankiirkaasina allaaxiq waa mid ka galayo lilasmaa asmaada almabniyati la banaynaayo mabnida ah ayuu galayaa farqan asagoo lagu kala saaraayo ama kala saaraayo bayna macrifatiha asmaada kuweedii macrifada ay wa nakiratiha ayuu nakirada kala saaraayo isimkan inuu macrifi yahay iyo inuu nakiri yahay ayaa lagu ayuu kala saaraya tanwiinkan tanwiinu tankiirkaani waa yahay tusaale naxu marartu bisiba weyhi oo kale waay hadda siiba weyhi macrifo miyaysa nakiro way kan tanwiin ma saarnaya waa macrifo siiba weyhigii la yaqaanay saaxibu naxw ahaa oo ka tirsanaa madhabkii basriyeenti a'imadoodii siiba weyhigii waay wa bisiiba weyhin aakhara iyo siiba weyhi kale yuu yahay lama garanayo nakiro waay hinaa ku jirto tanwiin mahno waxaa lagu kala saaraa marka asmaa'ada oo mabniga ah keedii mucrabka ah ee macrifada ah iyo keedii nakirada lagu kala saarayaa haddii aada rabto isinka mabni ah inaad nakare ka dhigto waxaad ku samaynaysaa hee tanuuna gelinaysaa hin a hin ad leedahay haddii aad rabto inaad ka dhigto macrifana hi aad leedahay tanwiin ma saarayso hadda marka siiba weygii hore tanwiin la-aan u ahaa kii la yaqaanay way macrifo waay kan kale dambena waa nakiro lama yaqaano siibawhi kale kee waay maba dhaqaana de siibawhi kale asagana siibawhi ladhaha ladhahayo soo maray ma baqaanin lakin ani saasaa laga wadaa saddex wa tanwiin lmuqaabala muqaabaladii tanwiinkeedii tanwiin wax wax kale qaabilkiisii darteeda loo samaynayo waay asagana mar kale ogaan doona faafaahintiisi lakin hadda ishaaradaasa ka rabnaa wahuwa tanwiinkaas asagana allaaxiig waa midka kaxeleelayo galayo lijamci lmu'anafi jamcunafki galaayo asaalimi saalimka aha naxu muslimaatin muslimaatin tanwiinta ku jirto waxaa la yidhaha tanwiin lmuqaabala waxay qaabilaysaa hee jamu dakaru saalim nuuntiisii ee qaabishaa faafahinteedan mar dambe ogaan doona kii hadda kahor soo sheegaynay kaan waaye markaasas dhahayn insha allah afar wa tanwiin lciwadi bedelkii tanwiintiisii waaye wahuwa tanwiinkaana calaa alaaati aqsaamin saddex qiibood korkood ayuu ahaaday ciwadun bedel can jumlatin laga bedel qaadanayo jumlo ee meesha ka maqan jumla ee meesha la qaada asaga tanwiintan ala saara in meeshaanay jumlo ka maqan tahay tanwiintaasa lagu ogaanayaa iwa ciwadun ciwad oo can ismin ism xaggiisii laga bedel qaadanayo isma meesha ka xadfan tanwiintana lagu garanaa tanwiintii abooskiis taalla iwa ciwadun ciwad oo bedel oo can xarafin xaraf haggiisa laga bedel qaatay xarafa meesha ka maqan in xaraf meesha ka maqan yahay tanwiintana lagu garanaa kulligood tusaalahoon marka dambe arki doona hadda ma ah laakiin mawdicu basti maa meeshan waa mawdic ishaara isagaa la gaari doona insha allah fa haadihi tan haddaba arbacatu afarta takuunu waxay ahaanaysaa min khawaasi lismi isimka waxyaabaha khaas u ah wa amaa baqiyatu aqsaami tanwiini tanwiinta aqsaamteeda intii soo hartay falaa takhtasu gaarkuma ah bilismi ism gaarkuma aha bal iskaba dhaafa inay gaar ku noqoto takunu aydan sidaasoo kale fi lficli ficilka dhexdiis ahaanaysa walxarafi xarafka dhexdiisin waa ahaanaysaa see ku noqotay xaraf waa isku ogaynay tanwiin ma galayo khilaafkiisii mar dambe ogaan doona hadda intaas qabsooday laskuma waafaqsana macnaha waya sitatu waya kuwa soo harayna baqiyadana sitatu aqsaam lix qaybood waay lix haddii lagu daray afar meesha lagu sheegay mee waay toban waay sideedaba marka tanwiintu waa toban tobankaasi afar mutafaq way intii ka soo horteen waa mukhtalaf way mutafaq afarta hora ayaan rabnaa hadda meeshan isimka calaamo u noqona in laisku waafaqsan yahay wabitanwiini musanifka leeyahay fiiri iyo wa bidukhuuli lalifi wallaami dhimatanihi soo labo iyo wa bidukhuuli lalifi alif galitaankiisii wallaami laam galitaankiisii ayaa lagu garanaya haddaba haddii aad aragto kelimo kasto kelimadii al ku jirto hee isim way ficilna ma aha xarafna ma aha ashaasi nooci doonta ha ahaato nooc kasto hataa hee ashii am naa'ibka noqonaysa ha ahaato fii lugati alximyari marka la gaari doona laakin insha allah marka al kasto meesha aad ku aragto nooc kasta ha ahaatee kelimo kasto al ku jirto haddaad aragto waad leedahay isim way laakiin bishardi ashaasi in kelimada dhisteedii aan ka mid ahayn dheer ay ka tahay la rabaa wa bidukhuuli lalifi alif galitaankiisii wallaami laab galitaankiisa lagu garanayaa meeshaan asagana waxaa ku jira intiqaad sooma sidii asalkii intiqaad ugu jiray maxaa yeelay waxaa fiicnaday inuu dhaho wa bidukhuuli al sidaas wa waa taqaanaan qaabkii cilada ugu jirto iyo wa xuruufi alkhafdi hoos dhigi xuruufkiisii khafdigii xuruufkiisii alkhafdi calaa madhabi man alkuufiyiin ya waaljarna min xuruufi ljarri haddii lidaan calaa madhabi basriyiin saas ugow iyo wa xuruufi lkhafdi khafdigii hoos dhigi xuruuftiisii hoos dhig iska dhe laakiin hoos dhig ma ahane hee alkasratu wamanawa canha hee xuruuftii keensanaysay waay iyo xuruufilkhafdi hoos dhigii xuruuftiisiiya lagu garanaya haddaad aragto kelima xuruufulkhafdi ku jirto xuruufulkhafdigaasi kelimada gashay waxaan leenahay waa isim ma aha ficil mana aha hee xaraf waay waa isim idan shantan calaamidood ayuu leeyahay isimkii lagaga garanayaa labadiisii labadii qiibood kelimada qeybaheedii ahaa ficilkii iyo xarafkii waay intaan kelimadii ku jiraan waxaad ku xukumaysaa isim inay tahay haddii intaan mid ka mida ka waaysana meel kale u raadinaysaa haddaba calaamooyinkan shan lixdan ah shantan ah hee isimkii saddexdiisii qeybood oo dhan ma galayaan maya qayb waa galayaan qaybna ma galayaan laakiin diib aan u dhegayna hadda ma aha wabilaahi tawfiiq wallahu subxana wa taala aclam